buugga uu qoray dr cabdiraxmaan baadiyow ayaa ka hadlaya taariikhda soomaalida iyo arrimaha bulshada waxaa ku xusan sidoo kale dadkii sida aadka uga shaqeeyay arrimaha bulshada dr cabdiraxmaan baadiyow ayaan marka hore weydiiyey waxa ku dhaliyey buugga iyo sababta uu u doorbiday inuu ku qoro afka ingiriiska waa mahadsantaha xuseen idinkan waa mahadsantaha inta dhegaysanaysa horta waxa waaye buuggan wuxuu ka kooban yahay waa buuggii labaad taariikhda wuxuu fasirayaa taariikhda soomaaliyeed buugga koowaadna wuxuu soo baxay sanad ka hore buuggan waa buuggii labaad waxaa loogu talagalay ardada soomaaliyeed ee jaamacadaha dhigata laba simastar oo taariikhda ay ka dhigtaan ayaa loogu talagalay waxa una fasirayaa taariikhda soomaaliyeed taarikh hadda meelo badan ay ku qoran tahay laakiin intas in la fasiraa loo baahan yahay marka sidaas ayaan ku qoray afka ingiriiska ugu qoray si meel kasta mataqaanaa looga akhrisan karo laakiin waxaa ku socota tarjumo afka soomaaliga ah iyo afka carabiga oo insha allahu sanadama soo bixi doonta maadaama dowladnimada naga burburto waxaa waaye waa taariikhda bulshada marka wuxuu fasirayaa taariikhda bulshada rayidka ahee taariikhda dumarka soomaaliyeed ka qaybgalka arrimaha siyaasadda wuxuu ka hadlayaa taariikhdii kaabaqabiilada iyo dowrka ay ku yeesheen burburka wixii ka dambeeyey wuxuu ka hadlayaa soomaalida muxuu ahay hawiyada soomaaliya man identityga waxyaabaha lagu magacaabo oo soomaaliya ayaa soomaali ah ayuu fasirayaa iyo isbedelada ka dhacay marka buuggaanu macnahaas waa taariikh bulsho waaye marka taariikh
sidoo kale waxuu ka waramayaa faa'iidada buugga uu leeyahay bulshada gaar ahaan soomaalida ku nool qurbaha faa'iido weyn ay ka heli karaan waxaa jira buug loogu talagalay ardada jaamacadaha inay taariikhda ka dhigtaan oo kooros jaamacadeed naga kara oo soomaali hadda kahor ay qorto ma jiro buugatan waxaa waaye waxaa loo design gareeyey oo loogu talagalay ardada jaamacadaha dhigata kursooyinka taariikhda ah ee arrimaha soomaaliyeed inay ka akhrisan karaan oo texta buug uu noqon karo doctor xabiib maxamuud waxay ka mid tahay dadkii ka qayb galay bandhiga buugga islamarkaana u kuurgalay faa'iidada ay buugga ka heli karaan qurba joogta gaar ahaan ardayda
aad iyo aad horta loo buug loo loogu baahan yahuu ahay sidaad og tahay soomaalida waa iska oral community marka qoritaanka wuu nagu yaryahay qaas ahaan wixii annaga nagu xisaabsan marka waxay ahayd ani nafteyda markaan p h d ga qoraayay waxaa igu yara dhib ahaay buug sidaan ku hela la qoray oo reference aan ka dhig ma fiicna qof kale oo oo ajanabi ah oo adiga culturkaada iyo diintaada waxba ka aqaanin inuu mar walbo kaa wax kaa qoro waa laga fiican yahay gaabkaasuu marka doctor baadiyow noo buuxiyey buugga waxaa ku xusan magacyada iyo sawirada dad wax badan ka soo qabtay arrimaha bulshada kuwaasoo mudan in la xasuusto sidoo kale waxauu dhiirigeliye u yahay dhallinyarada sida uu rumaysan yahay maxamed axmed ilka case oo ka mid a dadkii ka qayb galay bandhigga faa'iidayaa waxaa ku xusan taariikh nololeedka iyo sawiradooda dad soomaaliyeed oo halgamayaal ahaa oo ku caanbaxay u adeegidda bulshada oo aanay taariikhdu aada u xusin oo la ilaaway aan isdhihi karo oo gobonimadii ka hor iyo burburkii kadibka waddanka ka shaqaynaya qaarkood kuwa kala duwan waxaana xusid mudana inta badan dadka lagu xusay dad siyaasadda kusoo caanbaxay ma ahayn ama dad siyaasadda galay dad arrimaha bulshada uun ku farayaryareystay oo aada xaggaa uga shaqeeyay oo ku talax tegay bay ahaayeen dadkaas oo aanay soomaalidu aqoonin marka buugga nuxurka uu soo bandhigayay eeuu buwaag horo badan kaga duwana arrimahaasa ka mid ahaa marka dhalinyarada iyo qaybaha kala duwan ee bulshaduba aada iyo aad bay buugga waxoga baranayaan dhalinyarada hadda jaamacadaha ku jirta taariikhda soomaalida inay wax ka ogaadaan rabaanna nacfi weyn buu leeyahay buug kasokow faa'iidada guud doctor xabiibo waxay aaminsan tahay in buugga uu dhiiro gelinayo dumarka iyo ka qaybgalka siyaasadda gabdhaha horta aniga aada iyo aad ayuu dhiiringelin ii gelay aniga maadaamaba aan u taaganahay m p waxaa wallaahi waswaas igu noqotay anoo gabar muslimeed ah sidaan siyaasi u geli lahaay buugga haddii aad especially jaqada maamooyinka laga qoray haddii aad akhriso wuxuu ku tusayaa in ma aragtay moderate islamic interpretationka ayuu maamooyinka actually support weyn siinaaya in ay hataa siyaasi u istaagaan oo wax ka hortaagan hataa presidency jaajika ay noqon karaan supreme courtka waxyaalo badan oo maaragta oo maamooyinka dhiirigelinaya ayaad buugga qoraya aada iyo aad doctor cabdiraxmaan baadiyo ayaa xusay in xilligii ardayga ay ahaayeen aysan helin fursaddan oo kale balse jiilka cusub ee soomaalidu ay wax badan ka faa'idi karaan buwaagtan oo kale annaga waktiga dhalinyarada ahayn oo waxbaran jirnay wax oo saas waxna ugu qoran ma heli jirin fursadaas laakiin hadda marka annaga waxbaran oo odayaal noqonay oo aqoon yahaantii waajibkii aqoonku na saaran yahay waxaa waaye waana dhalinyarada soomaalida waxbaranaysaa waa inaan taariikhdooda oo aada iyo aada muhiim uga ah oo aan fiican loo qorin oan si fiican loo aqoonin oo koorsooyin fiican aan laga bixi waa inaan dadka soomaaliya taariikhdooda barnaa markay taariikhdooda fahmaan ay fahmi karaan xaaladda maanta ay ku sugan yihiin iyo mustaqbal kasta uu noqonayo sidaa darteed waa muhiim taariikhda soomaaliya dadka soomaaliyeed inay bartaan meel kasta ay joogaan marka ardada jaamacadaha dhigato oo hogaamiyayaasha mustaqbalka noqonaysana kuwa sii jiraan maadaama buugga uu ku qoran yahay afka ingiriiska dhalinyaro badan oo ku dhashay ama ku koray halkan ayaa rumaysan inay si fiican uga bogan karaan macluumaadka ku xusan buugga xuseen nuur xaaji v o a toronto